الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo kowaad min suurati lmaa'ida qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda wاnnasaaraa wliyaa bacduhum wliyaau bacd aayaadkan munaasabada ay la leeyihiin aayaadkii ka horreeyey waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo sheegay kuwii ahlu kitaabka ahaa inay ka tageen inay ku camalfalaan kitaabkii towraad iyo injiil markii la soo caddeeyey gaalnimadooda iyo dulmigooda iyo fusuuqooda tilmaamahaas inay lahaayeen aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hadda aan qaadanayno wuxuu ilaahay inoo kaga digayaa yahuudda iyo nasaarada in muwaalaad lala yeesho kabacdi waxaa laynoo tirinayaa jaraa'imtii iyo dembiyaashii ay sameeyeen kuwa yahuudda ah iyo waxyaalihii aflagaadhada ahaa oo ay maaragtay xagga ilaahay ama daatada ilaahay oo muqadasada ay macnaha ku tilmaameen taasoo la radinayo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow laa tattakhiduu ha ka yeelannina alyahuuda kuwa yahuud la yidhaahdo iyo wnasaaro kuwa nasaarada ah wliyaaa ha ka yeelannina kuwa macnaha awliyaa ha ka yeelannina waxaa laga nahyinayaa dadka mu'miniinta muwaalaadka iyo xiriirka yahuudda iyo nasaarada ay ka weli yeeshaan ay ma garanaysaa ka gargaar dalbayaan ay iyaguna u kaalmaynayaan sidii dad mu'miniin oo kale ay mucaasharo iyo mucaamalo u dhex marayso taas baa laga nahyinayaa markaa awliyaha ka yeelanina iyo kuwa naasiniina bacduhum kuwaas yahuudiya nasaarada barkood awliyaau bacdin barka kale awliyadooda weeyaan waxa weeyaan yahuuddu barkeed awliyaau bacdin weeye nasaaradana barkood awliyaau bacdin weeyaan qolaba dhexdeeda iyadaa isku kaalmaynaysaoo isxiriirinayso awliya iskaa waxay ka dhigan tahay hum yadun waaxidatun cala almuslimiin muslimiinta dushooda hal gacan bay u yihiin kuwan gaaladaa oo yahuudda iyo nasaaradaa maxaa yeelay waxaa midaynaya gaalnimada iyo dalaalka iyo dhumitaankaa midaynaya millatulkufrina sideedan magac kastoo loo bixiyaayey waa milla waaxida waa isku hal diina weeyaan markaa yahuud iyo nasaare awliyaha ka dhiganina gaalooyin kalaa jira ka war kuwaasna waa la mid laga yeelan maayo kuwaasna waa la midoo laga yeelan maayo ee labadan waxaa loo magacaabayaa labadii ugu xooga badnaa ugu tirada badnaa ugu awooda badnaa bay ahaayeen oo ugu ilbaxsanaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yatawallahum qofkii ka weli yeesha kuwaas yahuud iyo nasaarada minkum xaalow idinka idinka idinka mid yahay fa innahu kaasi minhum iyagou ka mid yahay iyaga ayuu ka mid yahay waxaa la ogol yahay wixii mucaamalada dunawiga ah oo aan ka weli yeelasho ahayn ee wax la kala bedelanayo ama la kala gadanayo ama tacaamulka dunawiga ah in kuwa gaaladaa lala sameeyo way bannaan tahay laakiin arrimahan kale oo masiiriga oo diiniga oo mushaawaradaa oo talabixintaa oo maamulka dowladda islaamka waxba luga kuma laha marka waa inay kala durugsan yihiin waa in dhaqankoodu waa inuu saa u kala durugsan yahay wey laa tataraa'a naarahumaa baa layidhi waa inaan labadooda dab isku muuqan waa inaysan deris ahayn kuwan mu'miniinta iyo kuwan gaalada ah ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qoomka qoomka aldaalimiina ee daalimiintaa dulmigaasaa lagu calaamadinayaado kuwa daalimiintaa ilaahay ku hanuunin maayo iimaanka weeyaan fa taraa waxaad arkaysaa aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyaashooda maradun jirada iyo shakigu ku sugan yahay kuwa qalbiyaalkoodu maradku ku sugan yahay yusaaricuuna iyagoo u degdegaya fiihim kuwa gaalada yahuudda iyo nasaarada ah waxaad arkaysaa kuwa shakiga qaba kuwa nifaaqa iyo munaafaqnimada qalbigooda uu ku jiro kuwaasoo yusaaricuuna bimacnaa u degdegaya oo ku dhacaya u tegaya fiihim kuwa gaalada ah oo muwaalaad iyo mucaawana la samaynaya sidii ninkii munaafaqi weynaayo cabdulaahi binu ubayi iyo raggii asxaabtiisa ahaayoo kale macnaha weeyaan kuwaasoo waxaa arkaysaa halkaa u degdegaya macnaha yaquuluuna xaalay ku qowlayaan nakhshaa waxaanu ka baqaynaa an tusiibanaa inay naasiibto daa'iratun musiibo markii la yidhahdo war maxaa gaaladan iyo waxaan uga weli yeelateen cududaar bay keenayaan waxay leeyihiin waxaa nugu kalifay nakhshaa waxaanu ka baqaynaa an tusiibanaa daa'iratun musiibo weyn oo waxhalaagta inay nagu dhacdo zamanku waa iska soconayaayo dahriga iyo wakhtiga iyo sanadka xawaadista dhacaya iyo dhibaatooyinka imaanaya iyo shararka imaanaya kuwaas baanu ka baqaynaa waxaan ka baqaynaa kuwan yahuuddaa inay maalin guulaystaan oo muslimiinta ka gacan sarreeyaan oo haddii marka ay noqoto nebiga iyo calayhi salaatu salaam asxaabtii in laga gacan sarreeyo dee waxaan u baahannahay inaan nimankaan xiriir la sii lahayn saasaan xiriir ula samaynayoo inayna badbaadiyaan baan rabnaa ilaahay wuxuu yidhi iyagoo la radinayo kuwaas warkooda facasa allaahu ilaahay xaqiiqa wuxuu ku yahay casaa xag ilaahay ka timid xaqiiq facasa allaahu ilaahay xaqiiqa wuxuu ku yahay an yaatiya inuu la yimaado yaa bilfatxi inuu la imaanayo ilaahay furasho waa fatxu maka maka furashadeeda ilaahay inuu la yimaado taas baa ilaahay xaqiiqo ku yahay waxa arrintan waa bishaaro nebigaa loo bishaaraynaya calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii muuminiinta ahaa yabooh ilaahay xaggi ka yimid oo nasri iyo furasho loogu bishaaraynayo wey marka an yaatiya bilfatxidaas ibnu cabaasku wuxuu leeyahay waa nebiga qaalib noqoshadiisa calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta inay dhammaan khalqiga kale ka qaalib noqonayaan oo looga gargaarayo ilaahay wuxuu mudan yahay an yaatiya bilfatxi ow amase amrin an yaatiya ilaahay inuu la yimaado yaa biamrin amar aw yaatiya amrin aw amrin ilaahay amar inuu la yimaado amarkaasoo min cindihi ilaahay agtiisa ka ahaaday in ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwaan halaago amar ilaahay xaggi ka soo fulay oo aan cid binu aadama kalabaan sabab looga dhigine ee xag rabbiba laga halaago rucub iyo argagax qalbigooda in lagu rido waa sida ku dhici doonta qoladii ama ku dhacdayba reer bani nadiir qoladii la dhihi jira oo yahuud aha oo fa yusbixuu marka ay ahaadaan calaa maa kii dushiisa asaruu ay sirayseen fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda naadimiina kuwa qoomamooda oo markaas fa yusbixuu ay ahaadaan munaafiqiintu naadimiina kuwa qoomamooda calaa maa kii asaruu ay sirayseen fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda ay markaa qoomamoodaan oo shallaayaan macnaha weeyaan oo maxay ahayd waxaasi inay muwaalaad la lahaayeen acdaada ilaahay oo yahuudda iyo nasaarada ah wayaquulu ladiina kuwii waxay odhan doonaan wayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan aamanuu rumeeyey wayaquulana waa qiro kale wayaquula ladiina iyo wayaquulu ladiina oo markaa istinaaf wayaquulu ladiina kuwii waxay odhanayaan aamanuu rumeeyey oo iimaanka lahaa iyagoo la yaaban munaafiqiinta xaalkooda markii macnaha shaaca laga qaaday oo la fadeexadeeyey mu'miniintu waxay dhahayaan haa-ulaa'i kuwaasi aladiina kuwii mayaa aqsamuu dhaarteen billaahi ilaahay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda meesha u dambaysay innahum iyagu la macakum inay idinka micina yihiin ku dhaarteen war kuwaan sidaan loo fadeexadeeyo munaafaqnimada ku caddaaday ma kuwii waxa weeyaan dhaartooda meesha u dambaysa ku dhaaran jiray innahum la macakum iyagu inay idinka mu'miniintaa micina yihiin oo mu'miniin baa nahay dhahi dhihi jiray dee iyagu markay hadlayaan inaa macakum bay dhahayaan mota lakiin hadda iyagii baa laga warramayaado waxay dhihi jireen weeye innahum iyagu la macakum idinka maciinna inay yihiin saasay ku dhaaran jireen taasi waa macne jahda aymaanihim bay waxay ku dhaaran jireen innahum iyagu la macakum idinka maciinna inay yihiin oo kuwan yahuudda ah laftooda way u dhaaran jireen maxay ugu dhaaran jireen dhaar midda ugu aday ka badan oo maxay tahay innahum la macakum inay iyagu idinka maciina yihiin wain qutiltum haddii laydinla dagaalamana lanansurannakum inaan idiin heelinayna oo idiin heelinaynaa oo idiin nusraynayna saasay ku dhaaran jireen innahum la macakum iyo wain quutiltum haddii laydinla dagaalamana lanansurannakum dhaari waxay tahay inaan idiin nusraynayno markaa yahuudda laftooda intay u dhaartaan bay yahuudda waxay ugu dhaaran jireen inayba macooda yihiin nasriga iyo macuunada qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi xabidad waxaa budhay acmaaluhum acmaashoodii baa budhay fa asbaxuu waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaaray acmaashoodii waa budhay munaafiqnimada darteed laba wajiilayaal bay ahayen markaas adduun iyo aakhiraba fa asbaxuu khaasiriin waxay ahaadeen kuwa khasaaray yaa ayuha aladiina aamanuu aayaddan aad bay ugu badan tahay yaa ayuha aladiina aamanuu suuraddan kuwa imaanka laga helayo man yartadda qofkii ridooba minkum xaalo idinka idinka mid yahay can diinihina ka ridooba khidaabkan nidahan waa calaa wajhi taxdiiri walwaciid waa good iyo digid waxaa la leeyahaa muuminiinay qofkii idinka idinka midoo diintiisa ka noqda diinkiisa xaqa ah oo diin kale ku bedesha iimaankii inta ka taga gaalnimo aada hadda waxaa jira kuwa marka mumin iimaan sheeganayo hoosna wax kale ku haysta kulligiinba isku qaado yaa ayuha aladiina aamanuu waxaa jiray kuwa noocaas oo iimaan bay daahirsanayaan hoosna kama aaminsana inta marka iimaanka leh oo xaqiiqada iyo kuwaan ka run sheegayn yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diini qofkii diinkiisa ka noqda oo ka cadceedsada fasawfa saban dambe ayaati llaahu ilaahay la imaan doonaa ilaahay la imaanayaa biqowmin qoom qoomkaasoo yuxibuhum ilaahay uu iyaga jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna ilaahay jecel lix tilmaamood baa qoladan lagu sheegayaa iyagu ilaahay ilaahay waa jecel yahay iyaguna ilaahay waa jecel yihiin qoomkaasoo adillatin u dabacsan oo ruxamaa u ah calalmu'miniina kuwa mu'miniinta ah qoomkaasoo waa tilmaan saddexaad qoomkaasoo acizatin kuwa ku daran ah ku aad adag calalkaafiriina kuwa gaalada ah waa tilmaan afraad waa mu'miniinta kaamiliinta tilmaamahooda inuu walaalkiisna u dabacsan yahay u turid badan yahay cadowgiisana ku adag yahay waa aayaddii bay la mid tahay ashiddaau cala alkufaari ruxamaau baynahum waxaa la yidhi ilaahay jacaylkiisa calaamadda macnaha muuminka uu jecel yahay waxaa calaamad u ah inuu dhinaciisu qofka muuminkaa u dabacsan yahay yaa walaalihiisa mu'miniinta ah gaaladana ku adag yahay waa tilmaantii afraadna waa qaaday yujaahiduuna kuwaasu yujaahiduuna way jihaadayaan ama kuwaasoo yujaahiduuna jihaadaya fii sabiili llahi ilaahay waddadiisa waa tilmaan kaloo ay leeyihiin walaa yakhaafuuna mana cabsanayaan lawmata laa'imin mid dagaala dagaalkiis ka cabs kama kama yaabayaan kama cabsanayaan waxay u jihaadayaan waa liic ilaahi kelimat illaahi ilaahay kelimadiisa kornoqodkeeda u aaba yeeli mayaan yaa waa rag ad adago waa dad ad adagoo ilaahay macnaha dartii ciddii kula dagaasha ma kala jeclo tilmaamaha lixdaa baa lagu tilmaamay daalika midkaas tilmaamahaas wan wanaagsan oo la soo sheegay daalikadu mufradka iyo tasniyada iyo jamca waa lagu ishaari karaa daalika kaa isagaay fadlullaahi ilaahay fadligiisii weeyaan yuutiihi ilaahay wuxuu siiyaa man yashaau ciddou doono baa ilaahay u siinaya wallaahu ilaahayna waasicun ilaahay mid waasac weeyaan waxa weeyaan waasicu lifdaal bixintiisu waa miday waasac tahay waasac wey caliim ilaahay mid ku ogaal badan weeye cidda mutaysatay abaalmarintaa wanaagsan markii layna ka soo nahiyey gaalada in muwaalaad lala sameeyo waxaa la tilmaamayaa cidda ay mudan tahay in laga weli yeesho oo xidhiir lala sameeyo oo lagu xidhnaado waa tana qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innamaa weliyukum mu'miniinay weligiinnu allahu ilaahay weeyaan warasuuluhu rasuulkiisa weeyaan iyo wladiina kuwa aamanuu rumeeyey intaas intaas baa weligiinna ah allah warasuuluhu wladiina aamanuu iyo kuwa iimaanka laga helay ee yahuudiya nasaara maaha gaalooyinkan iyo balaayadan dadka laysku xidhay maaha dadka muminiinta ah weligoodu waa allah warasuuluhu wladiina aamanuu aladiina inaad ka bedeshid iyo inaad abar mubtadaa usoo qadardhid ka dhigtid aladiina hum iyagu aladiina kuwa weeyaan yuqiimuuna salaata muminiintu wladiina aamanuu kuwaay waa kuwa yuqiimuuna salaata salaada oogaya wayu'tuuna zakaata zakadana dhiibaya walxaal hum iyagu raakicuuna ay yihiin kuwa rukuucsan oo iyagoo rukuucsan bayba zakadii dhiibayaan sadaqadii bixinaya oo waxaa la yidhi sayid cali baa isagoo sidaasoo rukuucsan oo tukanaya baa midi fargashi weydiisayoo markaasoo u bixiyey salaadiina waa ku jira kuwaa weeyaan aladiina hum aladiina kuwa weeyaan yuqiimuuna salaata salaada say tahay bay u oogayaan wayu'tuuna zakaata zakadana waa dhiibayaan walxaal hum raakicuuna waxaa kaloo lagu fasiraa iyagoo khaadiciin oo salaada iyo zakada markay la imaanayaan waa kuwa khaadiciina waa kuwa khaashiciina ya waa kuwa tadarucaya weeyaan sidaa weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yatawalla allaha qofkii ilaahay ka weli yeesha warasuulahu rasuulkiisa ka weli yeesha iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey faina xisba allahi ilaahay xisbigiisu hum iyaga unba alqaalibuuna kuwa qaalibiintaaya waxa wey waxay ka dhigan tahay fainahu qofkaasi min xisbillaahi horta ilaahay xisbigiisa wey haye ilaahay xisbigiisana faina xisballaahi ilaahay xisbigiisa hum iyaga unba alqaalibuuna kuwa qaalibiinta iyaga weeyaan cadowgooda kuwa qahraya iyaga weeyaan kuwa sarreeya iyaga weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa imaanka laga helayo laa tattakhiduu ha ka yeelannina aladiina kuwa ittakhaduu ka yeeshay iyaguba diinakum diintiinna husuwan jees jees iyo wallaciban cayaar kuwa diinkiinna jees jees iyo cayaar ka yeeshay oo min aladiina kuwii ku bayaansan ama min aladiina xaalay kuwii ka ahaadeen uutu lkitaaba kitaabka la siiye min qablikum idinka hortiin la siiyey kitaabka kuwa diinkiinna ka yeeshay jees jees iyo cayaar oo kuwaasi ah kuwii idinka hortiin kitaabka la siiyey ah iyo walkufaara gaala ah wliyaaa kuwa awliyaa ha ka yeelanin ahlu kitaabka iyo gaalada kaleba awliyaaa ha ka yeelanina walkufaari iyo walkufaara labadaba oo min aladiina kuwii ku bayaansan uutulkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum baa la siiyey idinka hortiin kuwa ahlu kitaabkaa iyo walkufaara kufaarta kalaba awliyaaa ha ka yeelanina maxaa yeelay seebaaba uga yeelataan iyaguba diinkiinnii bay waxay ka dhigteen jees jees iyo cayaar iyo maad oo ihaanaysanaya waa yahuud iyo nasaaro iyo saa'irulkafara gaalada soo hadho oo dhan kulli waa isku mid marka cidda diinteennii diintiinni ka dhigatay sukhriyatan jees jees ma ma ansaxayso inaa musaadaqo iyo muwaalaad aad la yeelataan ee inaa u carootaan oo colaad u haysaan baa idinku waajiba wattaqullaha ilaahay ka yaaba in kuntum haddaa tihiin muuminiina kuwa muuminiina ilaahay waxaa kaga yaabtaan yaa inaa iska ilaalisaan kuwa gaalada iyo fujaarta inaa muwaalaad la yeelataan waase in kuntum haddaad tihiin muminiina xaqaa muminiin dhaba haddaad tihiin waxaa la tilmaamayaa aayaddan sababu nusuulkeeda waxaa jiray laba nin oo midna rifaacatu ibnu zayd la dhihi jiray midna suwayd ibnu alxaaris labadaa nin islaamnimay daahiriyeen kabacdina hoos bay munaafiqiin ka noqdeen waxaa jiray rag muslimiintaayoo labadaa nin la xiriir la lahaa oo mawado iyo kalgacal u ka dhexaysay markaasaa aayaddan la soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu ladiina ittakhaduu diinakum huzuwan walaciba war kuwa diintiinnii jees jees iyo cayaar ka dhigtay yaa xidhiir ha la yeelanina awliyaha ka dhiganina iyo kuwa kaloo gaaladaaba iska jira macnaha diinkiinna u qiirooda diinkiinna ku sugnaaba adowgiinna hakala yeelanina mawaddo iyo kalgacal aayaddaana markaa soo degtay waidaa naadaytum waxay ka dhigan tahay kuwa iimaanka lahow yahuud iyo nasaaro iyo kuwaa kaloo gaalada awliyaha ka dhiganina kuwaasoo iyaguma diinkiinni husuwan walaciban ka yeeshay waidaa naadaytum ila salaati salaadda markaa u dhawaaqdaan oo u nidaysaanna ittakhaduuhaa waxay ka dhigantaha wladiina kuwa ha ka dhiganina awliyo idaa naadaytum ila salaati salaadda markaa u dhawaaqdaan oo u nidaysaan oo u yeedhaan aadaanka ittakhaduuhaa ka yeelanaya husuwan jees jees iyo walaciban cayaar kuwaa weeyaan oo nimankaa yahuuddaabaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay aada ugu xasteen markay maqlaan aadaanka bay waxay dhihi jireen shay cusub baa la timid ambiyadii hore aysan la imaan jirin waa maxay qayladan ayna laka haada siyaax qayladan iyo dhawaaqan waa maxay ka siyaaxil yaa geelan dhawaaqii soo kole ololkan iyo dhawaaqan qofka addimayay sheegayaan waa maxay bay dhihi jireen muxuu yahay codtan foosha xunoo lagu dhawaaqayo waxaasay dhihi jireen aayaddaanaa la soo dejiye waa kuwa waidaa naadaytum ila salaati salaadda markaa u nidaysaan yaa waa kuwa ka yeelanaya waxa weeyaan ittakhaduuha husuwan walaciba ka waran marka dadka salaada ku jeesjeesa daw maaha in weli laga dhigto waxaa daw ah in laga haajiro lagana fogaado ilaahay wuxuu yidhi daalika arrinkaas ficilkaa isagaay ay iyagu samaynayaan oo jeejeeska la imaanayaan biannahum bisababi annahum weeyaan iyaga qowmun qolo weeye qoomkaasoo laa yacqiluun aan waxba garanaynin oo caqli naafaca aan haysanin macnaha weeyaan caqligii baa laga anfiyey laa yacqiluun macnaha ku intifaaci mayaan diinka amarkiisa weeye caqli haba lahaadeena caqli wax u taraya maaha weeyaan qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam marka aadaanka markuu dhacayo lagumana hadlo kuwii ku jeesjeesayna dhibaato badan baa ku dhacday qaarkood waxa weeyaan guryaha ku gubtay kuwii noocaasaa laftoodii qaarkood guryaha ku gubtay dhibaatadaasaa ku dhacday darsigeena intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacala aclam bisawaab